ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labada bisha shacbaan sanadka hijiriyada qodobada maanta isniina barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii aad oo xiriir ah militariga yahuudda oo qiray in askar badan looga dilay weerar ka dhacay magaalada khan yunis weerar sawaariikh loo adeegsaday oo mar kale ka dhacay xeebaha badda cas ee waddanka yemen duuliyayaal u dhashay waddanka urdun oo ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacay waddankaas weerar toogasho ah oo khasaare dhariyey oo ka dhacay dalka maraykanka iyo hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida oo baaq muhiima u diray dhallinyarada muslimiinta ee ku nool waddamada reer galbeedka qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha khaza ayaa galay maalinkii aad oo xiriir ah iyadoona militariga yahuudda uu qiray in askar badan looga dilay weerar ka dhacay magaalada khan yunis wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira khaza waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder duulaanka gardarada ee ka soconaya marinka ghaza kaasoo uu maamulka yahuudda kusoo qaaday muslimiinta ku sugan marinka ayaa galay maalinkii boqol labaatan iyo sagaalaad oo xidhiir ah waxaana weli duqeymo xoogan ay ka soconayaan qeybo badan oo ka mid ah marinka ghaza iyadoo ay dhanka kale ciidamada yuhuudda wajahayaan dagaaladii ugu xumaa abid ee soo mara iyagoo laga dilay tobanaan askari kuwa kalena laga dhaawacay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha yuhuudda ayaa weli si barara u beegsanaya magaalada rafax ee dhacda xuduudda ay wadaagaan jiida ghaza iyo masar waxaana halkaasi ku sugan muslimiin badan oo kasoo barakacay waqooyiga iyo koonfurta marinka waxayna doonayeen in halkaasi ay kaga badbaadaan duqeymaha bahalnimo ay geysanayaan gumaystaha sahaynada weerar rasaaseen oo ay ciidamada sahaynada ka geysteen agagaarka isbitaalka naasir waxa uu dhaliyay khasaare xoogan oo soo gaaray dadkii ku sugnaa agagaarka isbitaalka iyadoo sidoo kale cadowga uu waqooyiga marinka ghaza uu ka fuliyey duqeyn ay ku shiideen tiro aadu badan oo muslimiin ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen guri ku yaala waqooyiga magaalada rafax duqeyn ay ka geysteen ciidamada yahuudda waxaa ku shiiday tiro aad u badan oo muslimiin ah tobanaan kalena way ku dhaawacmeen madaafiicda goobta ayay ciidamada yahuudda ku garaaceen muqayimka almaqaazi ee bartamaha jiida ghaza waxuuna sababay dhimasho iyo dhaawac magaalada rafax waa magaalada ugu daran ee martigelinaysay duqeymaha dhacay saacadii lasoo dhaafay manaadiqda kala duwan ee magaalada duqeymaha ka dhacay saacadihii tegay waxaa ku shiiday lixdan iyo saddex ruux oo falastiiniyiin ah waxayna iskugu jireen caruur iyo haween aan waxba galabsan ciidamada saynada duqeyn ay ka geysteen muqayimka shaabuura ee magaalada rafax waxay ku beegsadeen masjidka arraxma waxaana ku shiiday qaar badan oo ka mid ah dadkii ku cibaadaysanayay masjidka iyadoo ay kuwo kalena ku dhaawacmeen waqooyiga magaalada rafax ayaa habeenkii xalay waxaa ka dhacay duqimo bahalnimo ah waxaana ku shiiday dad badan oo muslimiin ah dhaawacyadii iyo shuhaadadii ayaana la geeyey isbitaalka alkuweyti halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad waqooyiga magaalada rafax ayaa habeenkii xalay waxaa ka dhacay duuqimo bahallima oo aan horay loo arag waxaana ku shiiday dad badan oo muslimiin ah dhaawacyadii iyo shuhaadadii ayaana la geeyey isbitaalka alkuweyti halkaasoo lagula tacaalaya xaaladooda caafimaad dad badan oo kasoo cararay duuqimaha indhala-aanta ay geysanayaan ciidamada arxanlawayaasha ishaynada ayaa kusoo barakacay isbitaalka alkuweyti ee magaalada rafax hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegaysaa in ciidamadii yuhuudda ay beegsadeen xarun ay hay-adda leedahay oo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah taasoo ku taala bartamaha magaalada rafax iyadoo dhanka kale ay ciidamada yuhuudda beegsadeen guri ku yaala bartamaha muqayimka nuseyraad ee marinka ghaza waxaana ka dhashay khasaare xoogan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac wariyaasha ku sugan magaalada rafax waxay sheegayaan in magaalada uu ka dhacay iska horimaadyo waxaana intaa kadib ay ciidamada yuhuudda madaafiicda goobta ku duuqeeyeen magaalada weliba si gaara dhanka xuduudda ee xigta waddanka masar waxayna khasaaro xoogan ka soo gaareen dadkii ku sugnaa halkaasi ciidamada saynada yuhuudda oo bayaan soo saaray waxay ku sheegeen in mandiqada shaabuur ay ku beegsadeen silsilado duqeymo ah haatanna ay soo afjareen dagaalka rafax waa siday hadalka u dhigeene waxaa dhanka kale ay ciidamada saynada weerar toogashaha ka geysteen magaalada kanyonis gaar ahaan isbitaalka naasir waxaana halkaasi ku shiiday dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen toddoba qof ayaa ku shiiday duqeyme ay ciidamada saynada yuhuudda ku beegsadeen isbitaallo dhowra oo ku yaala magaalada rafax halka koo iyo toban kalena ay ku shiideen duqeymo ka dhacay isla rafax sidoo kale shan iyo toban ruux ayaa ku shiiday duqeen ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada ghaza halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen guryo iyo masaajid ku yaala koonfurta magaalada ghaza ayay ciidamada yuhuudda duqeymo xoogan ka geysteen waxaana ku shiiday in ka badan soddon iyo laba ruux oo muslimiin ah halka ay ku dhaawacmeen tobanaan kale sidoo kale duqeen bahallimo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen isla koonfurta jidda ghaza waxaana ku shiiday konton iyo laba ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo iskugu jira caruur iyo haweenaan waxba galabsan duqeyn xogan ayaa sidoo kale ka dhacday mandiqada albaraka ee magaalada dirilbalax waxaana ku shiiday in ka badan toban ruux oo iskugu jira caruur iyo haween waxaana la geeyey dadkii dhaawacyada qabay iyo kuwii ku shiiday isbitaalka shuhadaa laksa isla mandiqada dirilbalax waxaa laga soo sheegayaa istishaadka in ka badan shan iyo toban ruux oo muslimiin ah dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa ku dhiigbaxaya furmaha marinka ghaza halkaasoo hilbahooda ku feelanayaan duurjoogta halka ay dhankoodkan ugu jiraan milatariga muqaawamada waxaana khasaare baaxadli ay kala kulmeen dagaallo afar labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay magaalada kanyonis ee koonfurta jiida ghaza iska hor imaado xoogan ayaa ka dhacay qeybo badan oo ka mid ah magaalada ghaza waxaana lagu soo waramaya in laisku adeegsanayo hubkan oo ciidiisa kala duwan iyadoo waryo ku sugan marinka ghaza uu sheegayo in hubkan laisku adeegsanayo dhawaqiisa laga maqlayay qeybo badan oo ka mid ah jiida ghaza ciidamada muqaawamada ayaa sheegtay weerar ay ku nafwaayeen laba ka mid ah ciidamada yuhuudda oo ka dhacay magaalada kanyonis ee koonfurta marinka ghaza halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen sida uu baahiyey iclaamka kooxda muqaawamada waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada weerar dabagal oo khasaare lagu gaarsiiyey u dhigeen ciidamada yuhuudda kamiinka kadibna waxaa dhacay weerar toos oo u dhexeeya kooxaha wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidamada yuhuudda ee soo duulayaasha ah warbaahinta yuhuudda ayaa sheegaysa in ciidamada yuhuudda ay ku dhaceen weerar dhabagal ah oo ay u dhigeen ciidamada wax iska caabinta falastiiniyiinta halkaas uu dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray tiro aad u badan oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ugu dambeyntii ciidamada yuhuudda ayaa qirtay dhimashada askar iyo saraakiil ka tirsan ciidankooda kuwaasoo lagu leeyay dagaalada ka soconaya marinka ghaza waxayna dhanka kale bilaabeen ciidamada yuhuudda inay iskaga soo baxaan qeybo ka mid ah magaalada kanyonis ee marinka ghaza maamulka yuhuudda ayaa sheegayay in ciidankiisa uu magaalada kanyonis ee koonfurta jiida ghaza uu ku wajahaya xaalad adag oo xagga dagaalka ah kadib markay magaalada ay ka dhaceen dagaalo badan oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka yuhuudda gawaariya askar badanna looga gubay wuxuu sidoo kale sheegayaa maamulka yuhuudda in weerarkii dabagalka ee maalintii shalay ka dhacay kanyonis ay ka warbixin doonaan saraakiisha dagaalka ee ciidamada yuhuudda sida ay wax u dhaceen iyo waxaa ku qabsaday ciidankooda magaalada kanyonis ee koonfurta jiida ghaza warbaahinta yuhuudda ayaa dhankooda sheegaya in kamiinkii ka dhacay kanyonis uu ahaa weerar ballaaran oo aysan horay u arag ciidamada yuhuudda dhimashadii iyo dhaawacyadii ka dhashay weerarka ayaana waxa uu qaatay dhowr saacadood in laga daabulo goobta uu ka dhacay dagaalka weerarkan ayaa waxuu ciidamada yuhuudda soo xasuusiyey weerarkii labi labaatankii janaay ay milatariga muqaawamada ka fuliyeen muqayimka almakhazi ee bartamaha khanyonis kaasoo ay ku dileen in ka badan labaatan iyo kow oo askariya saraakiil iskugu jirta weerarkan dhabagalka ee maalintii shalay ka dhacay magaalada khanyonis ay suuragal tahay inay sii kororto tirada dhimashada maadaama ay jiraan askari ay soo gaareen dhaawacyo halis ah ayaa hadda waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay koo iyo toban askar iyo saraakiil iskugu jiraan
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdalla mukhtaar weerar hor leh oo sawaariikh loo adeegsaday ayaa mar kale ka dhacay xeebaha badda cas hay-adda ammaanka badda ee amberi ayaa sheegtay in markab xamuul ah oo ay leedahay shirkad laga leeyahay dalka gariiga islamarkaana ka babanayay calanka jasiiradda marshal ayaa sheegtay in ay ka war heshay gantaal ku soo dhacay xeebaha ee dalka jabuuti islamarkaana wax lagu qiyaasay afartan meel u jirta koonfur galbeedka dekedda mukha ee dalka yemen wakaaladda emberi ayaa intaasi ku dartay in macluumaadka ay heshay ay tibaaxayaan in markabka xamuulka ah uu la kulmay laba weerar oo sawaariikh loo adeegsaday kuwaas oo dhacay labaatankii saac ee lasoo dhaafay hay-adda howlaha ganacsiga badda ee dalka ingiriiska ayaa ku dhawaaqday subaxnimadii hore ee maanta oo isniin ah in ay heshay warbixin ku saabsan weerar lagu qaaday meel afartan meel koonfurta ka xigta magaalada mukha ee dalka yemen ilaa laba gantaal ayaa la xaqiijiyey in lagu weeraray markabkan balse waxaa lasoo sheegayaa inuusan waxyeelo u geysan howlwadeennadiisa islamarkaana uu iminka ku wajahan yahay halkii loogu tala galay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa xeebaha badda cas gaar ahaan yemen ka dhacayay silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday maraakiib isticmaalaysay xeebaha taas oo sababtay in shirkado badan ay ka fogaadaan isticmaalka marinadan iyagoona taa beddelkeeda doortay waddooyin badiil ah oo waqti dheer qaadanaya safarka ugu qarashka badan ayaana ah kan koonfur afrika labadii bishan febraayo hay-adda howlaha ganacsiga badaha ee ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in ay aad u kordheen weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha daroniska iyo sawaariikhda ee ka dhacaya xeebaha badda cas si gaar ah galbeedka magaalada alxudaydah ee dalka yemen tan iyo bilowgii bishii disembar ee lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka xuutiyiinta manaadiiq kala duwan oo dhaca badda cas iyo baabulmandabka ku beegsadeen labaatan markab iyagoo adeegsanaya sawaariikh iyo diyaarado daroon ah arrinkaas ayaa sababay in maraykanka uu ku dhaqaaqo isbahaysi milatari oo ka dhan ah maleeshiyadan fadhigeedu yahay dalka yemen waxayna geysteen weeraro kala duwan maraykanka iyo ingiriiska ayaa silsilado duqaymo ah oo ay ka fuliyeen dalka yemen waxay ku beegsadeen fariisimayaal dhowr ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta geesta kale duulayaal u dhashay dalka urdun ayaa ku dhintay diyaarad kula burburtay gudaha dalkaas taliska milatariga ee xukuumadda urdun ayaa shaaca ka qaaday in duulayaal ka tirsanaa ciidanka cirka ee dalkaas ay ku dhinteen diyaarad nuuca dagaalka ah oo ku burburtay gudaha dalka urdun bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu xaqiijiyey in ugu yaraan laba duuliye ay ku dhinteen diyaarad nuuca dagaalka ah oo ku burburtay waqooyiga dalkaas xilli ay ku guda jirtay howlo tobabar ah waxaan xaqiijinay burburka diyaaradda ay leedahay ciidanka cirka ee urdun nooceeduna ahaa gruub iyadoo ku guda jirto howlo tobabar ah taas oo ku burburtay xirada ciidamada cirka maalik xuseen ee ku taalla magaalada mafraq ee waqooyiga boqortooyada urdun ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska labada duuliye ee ku dhintay shilkan diyaaradeed ayaa lagu kala magacaabaa cumar cadaa iyo maxamed cabdulaahi sida uu sheegay mas-uul ka tirsanaa hoggaanka guud ee ciidamada xukuumadda urdun kuwaas oo ku dhintay isbitaal ku yaala dalka cumaan oo loo qaaday iyagoo qaba dhaawac garaab ah bishii juun ee sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ayay ahayd markii diyaarad nuucan ah ay ku burburtay magaalada irbid ee dhacda waqooyiga dalka urdun taas oo sababtay dhimashada laba duuliye balse dhacdadii ka horreysay midda hadda laga soo tabiyey dalka urdun ayaa ku beegneed sagaal iyo labaatankii juun ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka taas oo ay ku dhaawacmeen laba duuliye kadib markii ay la burburtay diyaarad helikobtar ah oo ay saarnaayeen ugu dambeenna toogasho khasaare geysatay ayaa ka dhacday kiniisad ku taalla dalka maraykanka tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar toogasho ah oo lagu qaaday kiniisad ku taalla gobol ka tirsan dalka maraykanka taas oo geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarka oo si gaar ah kaga dhacay kiniisad ku taalla gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan laba ruux oo ka mid ahaa dadkii goobta ku sugnaa habeenay hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas ooda kaga qaaday dad ku sugnaa kiniisad ku taalla magaalada houston ee gobolka texas ciidamada booliska ayaana ugu dambeyn toogtay haweenayda weerar ka fulisay taliyaha booliska ee magaalada ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in haweenayda oo da'deedu tahay soddon jir ay iyadoo jaakad iyo boorso wadata islamarkaana ku hubaysan laba qori ay soo gashay kiniisadda waxaana wehlinayey cunug yar oo ay wadatay sida uu xusay taliyaha waxa uu intaa ku daray in laba ka mid ah saraakiisha booliska ay rasaas ooda kaga qaadeen haweenayda taas oo sababtay inaysan nolol dhulka la dhicin halka gabar yar oo ay wadatay da'deeduna tahay shan jir uu soo gaaray dhaawac halis ah dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa kala ahaa nin konton iyo toddoba jir ah oo ay xabadda ka haleeshay lugaha iyo cunug yar oo ku sugnaa kiniisadda ilaa iyo hadda booliska ma aysan bixin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan haweenayda weerarka fulisay iyo waxyaabaha ku kalifay intaba balse waxay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan falkan waxaa xusid mudan in kiniisaddan uu leeyahay baadari caan ah waxaana isbuuc weliba xaadira ku dhowaad afartan iyo shan kun oo ruux oo kirishtan ah taasoo ka dhigan inay tahay kiniisadda saddexaad ee ugu weyn dalka maraykanka waxaa joogto ah weerarada toogashooyinka ah ee ay geysanayaan dadka u dhashay dalkaas iyo kuwo kaleba kuwaas oo gallaaftay nolosha kumanaan ruux oo ameerikaan ah halka ay dhaawacyo ka soo gaaraan kumanaan kale xukuumadda washington oo marar badan isku dayday inay xakamayso arrintan ayaa ku fashilantay kadib markii ay xisbiyada ka dhisan dalkaasi isku mandhaafeen qorshaha ay soo jeedisay xukuumadda ee ku aadan in laga mamnuuco haysashada hubka
وفي جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta alqaacida ayaa baaq muhiima u diray dhallinyarada muslimiinta ee ku dhaqan waddamada reer galbeedka baaqaas oo ah inay fuliyaan howlgallo keligii duulnimo ah oo lagu beegsanayo masaalixda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya
Throughout our glorious Islamic history until now, events have narrated to us many stories of men who carried their lives upon their palms for defending this religion and afflicting with their bold operations the leaders of disbelief, the Jews, the Jews, polytheists, polytheists, crusaders, crusaders, and apostates, and apostates.
mu'asasada saxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa faafisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinaya sheekh hubeeb assuudaani oo ka mid a mas-uuliyiinta mujaahidiinta jasiiratul carab kelimada oo ciwaan looga dhigay jihaadka ayaa ah dariiqa xalka laguna dhex lifaaqay muuqaalo ka turjumaya waaqica qaraar ee ay maanta ku nooshahay ummadda muslimka ah taxriid iyo boorinna u ah dhalinyarada muslimiinta ayuu sheikhu ku diray fariimo ku socda da-yarta muslimiinta ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka ugu horeyntii sheekh hubeeb assuudaani waxa uu soo bandhigay namaadij iyo tusaalooyin ka mid ah jiilkii fariidka ahaa ee saxaabada kaasoo fuliyey howlgallo jihaadi ah oo lagu difaacayay islaamka muslimiintana looga horwareejiyey madaxyaweyn caqabad ku ahaa faafinta towxiidka ولعل من أبرز ما سطرتنا السيرة من قصص على سبيل المثال أولئك الأبطال هي قصة الصحابي الجليل أبي بصير رضي الله عنه الذي قال- qisooyinka ay siiradu warisay waxaa ka mid ah qisada saxaabiga abubashiir oo uu nabigu sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamay inuu ahaa dagaal huriye haddii uu garab heli lahaa iyo sidoo kale qisada saxaabiga moxamed bin muslama oo dilay kacab binul ashraf kaasoo ku mutaysta dilkaas aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo abaabulka dagaalka ka dhanka ah muslimiinta sidoo kale waxaa ka mid a qisaska qisada saxaabiga cabdulaahi bin unays oo dilay khaalid alhudali oo ku howlanaa abaabulka ka dhanka ah muslimiinta waxaa sidoo kale ka mid ahaa fayruus adaylami kaasoo dilay aswadul canasi oo ahaa nin rudoobay talada dalka yabanna gacanta ku dhigay dadkana ku qasbay gaalnimada markii dambe fayruus ayaa xeelad u degay ilaa uu ka dilo jibriil calayhi salaam ayaana dhacdadan ugu bishaareeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo weliba ku jira xanuunkii geerida nabigana sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi waxaa la dilay aswadul canasi waxaana dilay nin barakaysan oo ka soo jeeda qoys barakaysan
وهو في مرض الموت وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال قتل الأسود العنسي قتله رجل مبارك من أهل بيت المباركين sheekh hubeeb assuudaani waxa uu sheegay in loo baahan yahay in qof kasta oo muslim ah uu maanta garowsado waajibka ka saaran difaaca diinta iyo nusraynta mustadcafiinta iyadoo weliba la arkayo gumaadka bahalnimada ah ee lagu hayo muslimiinta ghaza afar bilood oo xiriir ah فعلى كل مسلم في الأرض أن يعلم أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الدفاع عن الإسلام عن هذا الدين وأنه مكلف بجهاد الأعداء muslim kasta oo nool waa inuu ogaadaa inay mas-uuliyad toosa ka saaran tahay difaaca diintan dushana laga saaray inuu la jihaado cadowga waxaan maanta arkayno ee ay yuhuudda iyo nasaaradu ku kacayaan ee ah gumaysiga dhulkeenna ku tumashada muqadasaadkeenna boobka khayraadkeenna iyadoo lagu marmarsiyoonayo ilaalinta masaalixda cayda nabigeenna iyo xumaynta diinteenna iyo qur'aankeenna iyadoo lagu doodayo xorriyadda hadalka si gaar ah waxaan maanta arkayno ee gumaadka jamaaciga ah ee loo geysanayo walaalaheenna falastiin ku sugan oo ah arrimo ay quluubtu la gelgelato waxba loogama qaban karo arrimahaas oo idil bayaanaad cambaarayn ah colaaddaasi laguma joojin karo waxa aan ka ahayn duufaan risaasa iyo tooreeyo sumaysan iyo jugta qaraxyada iyo in lagu jiro gawaarida
سوى طوفان من أزيز الرصاص وطعنات الخناجر ودوي المفخخات والعبوات والدهس بالسيارات qeybaha dambe ee kelimadiisa waxa uu kusoo bandhigayaa sheekha dardaarano dhaxalgal ah iyo fariimo taxriid ah oo ku socda dhallinyarada muslimiinta ee ku nool maraykanka iyo reer galbeedka isagoo ku waaninaya inay ku daydaan dhallinyaradii kaga horreeyey dariiqa jihaadka ee maraykanka dhadhansiiyey kulaalka jihaadka فيا أيها المجاهد المنفرد في بلاد الغرب قد رأيت كيف تداعى النصارى من كل حدب وصوب لنصرة إخوانهم اليهود فمن باب أولى نحن المسلمون أن نتداعى لنصرة إخواننا المستضعفين في فلسطين mujaahidka keliga duulka ahow ee jooga waddamada reer galbeedka waxaad aragtay sida cadowga nasaarada ay isaga yimaadeen jihe weliba iyagoo u hiilinaya walaalahooda yuhuudda annaga muslimiinta ah ayaa ka mudan inaan isugu yeerano uhiilinta walaalaheenna mustadcafiinta ah ee ku sugan dhulka falastiin si loo xaqiijiyo waajibka ay noo meerinayso diinteenna dadnimadeenna iyo walaaltinimadeenna iyo xitaa bani aadamnimadeenna kuwaasoo ah inaan noqonno hal jir oo kale oo haddii xuban ka mida ay jirato jirka intiisa kale uu dhafarka iyo soo jeedka wadaagayo alle ka cabsada mujaahidiinta jooga waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka ka dhiga duufaanta camaliyaadkiinna sida camaliyadda duufaanta al aqsaa ee barakaysan taasoo ay soo bilaabeen walaalaheenna mujaahidiinta falastiin ilaa baytulmaqdes laga xoreeyo kuwa qafaalka ku haysta ha yaraysanina camaliyaadkiinna keligiduulnimada ah waxay xad u yeeli kartaa siyaasadda jaa'irka ah ee dowladaha reer galbeedka ee ka dhanka ah qadayaadka islaamka iyo muslimiinta si gaar ah taageerada indhala-aanta ah ee ay la garab taagan yihiin kayaanka yuhuudda mujaahidka keligiduulka ahow ee jooga reer galbeedka waxaan ku leeyahay maanta waa maalinkaaga ee hubkaada garwaaxso una kac janno uu ballaceedu la eg yahay inta ay isku jiraan samaawaadka iyo dhulka oo loo diyaariyey kuwa alle ka cabsadaa alle tus khayr isaga oo keliyana u barax tir dagaalkaada iyo jihaadkaaga oo xusuuso xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa albaabada jannada waxay ku hoos jiraan harka seefaha hoostooda walaalahaaga ay ka mid yihiin ramse yuusuf nidaal xasan cumar alfaaruuq labadii walaalaha ee shiishaaniyiinta ahaa iyo labadii walaal ee siciid iyo shariif kawaashi iyo moxamed siciid ashumaraani iyo kuwa la midka ah qudwo iyo tusaale ka dhigo dhammaantood allaha u naxariistee waxay naftooda u hureen uhilinta diintan iyo mustadcafiinta muslimiinta ha noqoto farriintaada ku wajahan cadowga allaah hadalkii uu yidhi asheekh usaama binlaadin raximahullah ee ahaa alle ayaan ku dhaartaye amiirika iyo dadka ku nool kuma riyoon doonaan amni ka hor inta aanay amni ku noolaan muslimiinta falastiin iyo ka hor inta ciidamada gaalada ah aysan ka bixin dhulka nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ogow mujaahidka keligaduulka ahow in camaliyadaada ay hurdada u diidayso cadowga ayna ka hor istaagayso dagaalka ay nagula jiraan ee joogtay masiirada culeysyadana ha ka gilgilanin hadduu alle shahaado kuu qorana waxaad alle agtiisa ka ahaan doontaa shahiid faraxsan allaah idankii ee walaalkayga mujaahidka keligaduulka ahow alle u kaasho fulinta howlgalkaada jihaadiga ah adiga oo adeegsanaya qarin iyo sirriyad kana faa'iidayso tusmooyinka majalladda insbayr ee ka hadlaya qaababka ugu wanaagsan ee loo diyaarin karo camaliyadaada hadafkaaga si sugan u xulo ogowna inaanu alle dayici doonin howshaada cadowga allaah waxaan ku leennahay ogaada in jihaadka aan idinkula jirno oo sii socon doono dadaalna aanan u yaraysa doonin la dagaalankiinna ilaa aan ka joojinno cudwaanka aad nagu haysaan hooyooyinkeennuna ha gablamaan haddii aynan u hiilin diinteenna nebigeenna muqadasaadkeenna iyo walaalaheenna muslimiinta ah ee falastiin
اعلموا أن جهادا ضدكم سيستمر ولن نألو جهدا في قتالكم حتى نكف عدوانكم علينا ولتثقلنا أمهاتنا إن لم ننتصر لديننا ونبينا مقدساتنا ولإخواننا المسلمين في فلسطين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
majaladda insbayer oo ah majalad kusoo baxda luuqadda ingiliishka dhallinyarada muslimiinta ee ku nool wadamada reer galbeedkana usoo gudbisa wasiilooyin waxtar leh oo ay u adeegsan karaan howlgallada jihaadiga ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay waday dardar iclaami ah oo ay ku doonaysa inay boorka kaga jafto muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka majalada ayaa horey usoo saartay acdaad badan oo ay kusoo bandhigaysa mawaaqic kala gedisan waxaana shakin la-aan ah inay dhalinyaro badan ka faa'iideysteen kuna riixday inay fuliyaan howlgallo jihaadi ah howlgallada keligii duulnimada ah ee ka dhaca gudaha wadamada reer galbeedka waxa uu maraykanka iyo reer yurub uga dhigan yahay tahdiid culus oo aanay sinaba uga hortegi karin maadaama fuliyaha weerarka uu yahay qof u dhashay dalalkooda heestana sharcigooda si fududna ku heli karo hubka iyo wasiilooyinka kale ee uu adeegsan karo sidaasi darteed ayay dowladda maraykanka waxa ay isku hawshay inay beegsato cid weliba oo qayb ka leh soo saaridda majalada insbayer waxaana ragga ay dishay ka mid a sheekh anwar al cawlaqi oo ahaa aasaasihii majalladan iyo mujaahidiinta kale ah samiir khaan iyo muhanad khaalib oo wax ku qori jiray majalada ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله